ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
ninkii idinka mid ah aanay ku jirin awooddiisa maal ku filan uu ku guursado mu'minadaha xurta ah wuxuu guursan karaa kuwa ay hantaan gacmihiinnu midig ee ah addoonnadihiinna mu'minaadka ah alle isagaa dhab u ogsoon iimaankiinna qaarkiinba qaar bay ka soo jeedaan ee ku guursada idinka ehelladooda oo u siiya meheradooda si la yaqaan waa inay yihiin dhoorsanooyin aan sino aqoon oo aan yeelan saaxiibba hoosaad marka la guursada kadib hadday sino ka dhacdo ciqaabta dushooda ah waa kala barka ciqaabta haweenka xorta ah aan weli guursan arrinkani waxaa leh kan idinka mid ah oo ka baqa inuu ku dhaco dembi oo inaad sabartaan baa idiin khayr badan allena waa dembidhaaf badane naxariis badan shareecada islaamka way ku bannaan tahay guursiga addoonta markay kaa mid noqoto shuruudda lagu guursan karo